laanta af soomaaliga idaacadda v o a washington ayaad dhegaysanaysaan haatanna maxamuud mascade iyo barnaamijkii qurbe kusoo dhowaada
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba barnaamijka qurbe ee toddobaadkanna waxaynu ku eegaynaa xarun ay ku bahoobeen qaar ka mid a haweenka soomaaliyeed ee gobolka ohio oo gacan siiya haweenka soomaaliyeed ee gobolkaasi gobolka ohio oo ka mid ah gobollada ay ku badan yihiin dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan maraykanka ayaa waxaa ka jira ururo bulsho u adeega danaha ummadda ururadaana waxaa ka mid ah xarunta horumarinta haweenka soomaaliyeed ee ohio oo lixdii sano ee lasoo dhaafay ka shaqaynaysay barnaamijyo gacan lagu siinayo haweenka soomaalida oo dhinacyo badan taabanaya qadre maxamed shire oo loo yaqaano farxiyo waa asaasaha iyo madaxa xarunta horumarinta haweenka waxa ayna sharaxaysaa waxqabadka xaruntooda dadka waxaan ka caawinaa guryeynta waxyaalaha dhibka ah oo dadku uu waddankan kala kulmo oo maadaama qoysaska soomaaliyeed ay ay ballaaran yihiin oo carruur badan leeyihiin guryo ku filan inay helaan waa adag tahay waan ka caawinaa waxaan kale oo ku xiriirinaa macluumaad ama resource si ay ku bartaan luqadda waddankan waxaan ka caawinaa siday ula qabsan lahaayeen bulshada gaar ahaan ama waxaan u sameynaa arfox waxyaalaha la yihahdo udoodida xaquuqdooda iyo waxyaalaha ay u baahan yihiin waxaan u sameynaa dadka seminaaro ku saabsan sidii ay dadkaas bulshada ula qabsan lahaayeen waddankan ay ku cusub yihiin waxyaalaha ay ka fili karaan inay kala kulmaan bulshada iyo waddanka cusub oo ay yimaadeen waxaan dadka ku baraarujinaa sida ugu sahlan iyo dariiqada ay u mari karaan inay waddanka la qabsadeen carruurtooda ku korsan karaan luqadda ay ku baran karaan marka orientationskaas ayaa ka caawiya dadka isdhexgalka ama waxa loo yaqaan integration farxiyo ayaan weydiiyey caqabadaha ay la kulmaan haweenka soomaaliyeed iyo gacanta ay u fidiyaan haweenkaasi markay caqabaduhu ku yimaadaan wallahi caqabada ugu horeysa oo haweenka soomaaliyeed ama qofka soo galootiga ah uu la kulmo khaasatan haweenka waa luqadda caqabada koowaad oo dadka ka hor istaagta waxyaalo badan oo ay u baahan yihiin inay qabsadaan markay waddankaa yimaadeen oo yimaadaan oo nolol maalmeedkooda ku xiran yahay waxaan u aragnaa inay luqadda tahay waa dhici kartaa dadka qaar inay gartaan inay haweenkaas culturekooda dharkooda oo islaamiga ah oo ay ay xiran yihiin inuu marmarka qaar meelaha shaqada iyo goobahaas inuu caqabad kaga noqdo marka laga yimaado caqabadahaasi ay tilmaantay inay la kulmaan haweenka soomaaliyeed ee ku cusub dalkan maraykanka ayaa haddana dhinaca kale waxaa jira dhibaatooyin laga dhaxlo kala duwanaanshaha labada dhaqan kuwaasi oo mararka qaar keena in qoyska uu burbur ku yimaado waxyaalaha ugu horeeya oo keena inuu ku yimaado burbur qoysaska soomaaliyeed oo soogolootiga ku ah wadamadan reer galbeedka westranka loo yaqaano ama khaasatan gobolka aan ohaayo aan joogno aan ka aragno marar badan ka dhaca waxaa kamid a isbedelka iyo mas-uuliyaddii qof walba oo qoyska ah sida qofka aabaha ka ah qoyska haweeneyda mas-uuliyaddii saarnayd inay isbedel ku dhaco haweenka soomaaliyeed uma ay badnayn inay guriga banaankiisa kasoo shaqeeyaan waxay ahaayeen kuwo oo inta badan nolol maalmeedka qoyskooda ay ka helaan xamaaliga uu qofka mas-uulka ah oo ragga uu keeno haddeer waxaa dhacaysa in inkamkii ama dhaqaalihii reerku u baahnaayeen si ay noloshooda nolol maalmoodkooda u gutaan oo carruurtooda u korsadaan oo jaarka iskaga bixiyaan oo nolosha iyo gaaska iyo baabuurka iyo kulli inay haweeneydan ay dhinaceeda kasoo shaqeyso haweeneydii waxaa dhacaysa inay gurigii ka maqan tahay wakti dheer si ay shaqadaas u gudato inuu ninkii ragga ahaa boos badan oo uusan hore u geli jirin iyo shaqooyin hoose oo runtii dhici karta inay ku adag tahay ama is afgaran waa ay qoysaska u keento waxyaalaha marka ku wacdigelino waxaa kamid a inay dadku dulqaad saaida ay la yimaadaan inay u arkaan noloshan cusub iyo waddankan la yimid si ay ula qabsadaan inay ayagu isu dulqaataan oo ayagu isku samraan waxaan ka tusnaa meelaha badan sida bulshada caamka ah oo maraykanka ah ay u dhaqanto inay tahay mas-uuliyad labada qofba saaran inuu kana guto kaasna guto xarumaha u dhaqdhaqaaqa danaha haweenka waa kuwo ka jira inta badan gobollada ay soomaalidu ku badan yihiin ee dalkan maraykanka waxaanse la ogeyn heerka uu leegyahay xiriirka wada shaqayneed ee ka dhexeeya waxaase muuqata siday farxiya muujinayso in loo baahan yahay in xiriir dhow ay yeeshaan ururada haweenku waa naga dhexeeyaa xiriir guud oo oo caama oo kala faa'iidaysanso shido laakiin waxaan weli dhicin oo aan hadda damacsannahay futureka dhow aan ku fakeraynaa inaan isku imaano oo aan yeelano network ama wada shaqeyn joogto ah oo si hoose oo ka dhow sida hadda aan nahay aan iskaga soo dhawaanayno anaga oo qoloba qoloba kale waxqabadkeeda ay ka faaidaysanayso oo ah runtii tallaabo hadda center for somali women advancement ama xarunta horumarinta haweenka soomaaliyeed ay hadda ku dadaaleyso ama ay ku haminayso inay tallaabadaas qaadaan oo aan runtii rajeynayno mustaqbalka dhow inay noo hirgasho ka sokow dadaalada ay xarunta horumarinta haweenka ohio ka wado gudaha maraykanka ma jiraan wax dhaqdhaqaaq ah ood ka wadaan gudaha soomaaliya ayaan weydiiyey khadre maxamed shire farxiyo way jiraan xiriir aada u badanaa naga dhexeeya haweenka soomaaliyeed wadanka soomaaliya gudihiisa ku nool haweenka soomaaliyeed oo caasimada ku nool kuwa ururada ah ee dhaqdhaqaaqyada ka wada ama haweenka udooda ama muddo fara badan soo waday taakuleynta haweenka soomaaliyeed haweenka haween shaksiyaada oo aan xiriir la leenahay oo aan taakuleyn gaara ufidino waxaan si joogtaa ugu dhex jirnaa efartiga ama dadaalka loo hayo loogu hayo haweenka soomaaliyeed oo ciryaha qaxooti oo ku dhibaateysan hadeer oo weliba wakti ah haweenka soomaaliyeed ay rajeynayaan in dawladda iyo nidaamka soomaaliyeed oo maanta hirgalay oo nidaamkii kumeel gaarka aan ka baxnay oo dawlad soomaaliyeed oo caalamka laga aqoonsaday ay dhacday oo madaxweynihii soomaaliyeed uu noogu yimid north america in aan wada shaqeyn joogto ah la yeelano dawladda soomaaliyeed sidii aan uga qeyb qaadan lahayn waxtarka guud iyo gaar ahaan ee haweenka soomaaliyeed iyo dibidhiska dalka
dhegaystayaal barnaamijkii qurbe ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo